dowladda Soomaaliya oo kaashanaysa Midowga Yurub iyo IOM ayaa dalka dib ugu soo celisay boqol afartan iyo toddoba muwaadiniin oo si tahriib ah ku tagay dalka Liibiya waxaana laga soo badbaadiyay xabsiyada ay muddo dheer ku jireen iyo kooxo madax furasho u haystay dowladda Soomaaliya ayaa dhalinyarada ka kala dejisay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa ku soo dhaweysay garoonka Aadan Caddo ee magaalada Muqdisho safiirka Soomaaliya ee dalka Liibiya Cabdi Cali Diiriye ayaa ka waramaya tirada dhalinyarada dalka lagu soo celiyay isagoo sheegay in markasta dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay inay wadanka ku soo celiso dhalinyarada ku xidhan dalka Liibiya waxaa mar kale farxad weyn noo ah in dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo ku dhibaataysnaa waddanka liibiya ay dowladdooda soomaaliya ay ku soo celiso waddankoodii hooyo runtii dhib aad u fara badan ayay ku qabeen waddanka liibiya waa anigoo safiirkii soomaaliya liibiya u fadhiye ah xaaladdooda aad baan ula socdaa xaalad aad u liidata oo tabaalaysan ayay ku sugnaayeen ilaahay mahaddiis dadaal dheer kadib oo dowladdooda soomaaliyeed ay gashay waxay ku guulaysatay inay dhallinyaro badan oo soomaaliyeed maanta oo boqol iyo afartan iyo toddoba dhan ay ku soo celiso waddankoodii hooyo waxaan waxaan rabaa halkan inay kala socodsiiyo runtii wasiirkeennii arrimaha dibadda oo mar walba heegan u ahaa inuu soo dhoweeyo muhaajiriinta soomaaliyeed ee maanta ka soo degtay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho dowladda soomaaliyeed wax walbaba ha ku qaadato waxay diyaar u tahay dadaal walba u gelaysaa inay mar walba ku soo celiso dhallinyarada soomaaliyeed oo ku tabaalaysan qurbaha inay ku soo celiso waddankooda waddankooda hooyo qaar ka mid ee dhalinyarada laga soo dejiyey muqdisho islamarkaana laga soo daayay xabsiyada dalka liibiya ayaa ka waramaya dhibaatooyinkii ay soo mareen maanta aad iyo aad aa u faraxsanahay anigoo magacayga ah zakariya cumar axmed libi liibi waxaa waaye wallah lidgaxba wallah ma fahantay ilaahay hadduu naga soo celiye waddankeena waa jeclaa dambe inaa ka bax marabi ma fahantay inaa dambe aado dhul shee aado marabi saaxab ma fahantay wallaahi saaxab gaajo war dadka niyo baasha u dhimanaya xakaakiin ma fahantay waakaaniyo baasha cuduraa iska jiro waxaa iska jira niyo qaar lafaha ka jaban qaar lugaha ka jaban qaar maskaxda oo wax ka yihiin ma fahantay waa la wada buuxa meesha waa la wada xanuunsan yahay ilaahna caafiya ma fahantay anaan hargeysa qaarna wuu soo degay qaarna hadda waa kana intaa la keena muqdisho wallahi xaaladdeeda aad bay iska liitay haddaba alxamdulilah waa fiicanay maasha allah bartaa jil bay rajoonaya dhalinyaro badan aad iska dhibaatatay way jiraan hadda hadda ilaa hadda meeshii naga hadhay allah alxamdulillah kala hadda waddanka kusoo laabtay maadaama dhibaatadan soo maray anaan koobi karin waxaan ku koobi karin alxamdulillah maanta dowladda federaalka soomaaliya ayaa dadaal dheer ugu jirto sidii dhalinyarada ku xidhan xabsiyada dalalka ay u tahriibeen ay dib ugu soo celin lahaayeen dalka